إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig askarta shisheeye ay ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa xalay la weeraray ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda federaalk ayaa weerar hubaysan ku qaaday iskuul ku yaala magaalada muqdisho oo ay wax ku baranayeen caruur yaryar munaasabad lagu furayey isbitalka weyn ee magaalada jilib ayaa ka dhacday gudaha magaaladaas dowladda federaalk ayaa qiratay inaysan waxba u haynin dad ay u gacan haatisay oo ay u oday xeryo barakacyaal ah iyadoona dadkaasi dhaqaale lagu kor cunayo dowladda etoobiya ayaa xukun daldalaadah ku fulisay maxaabiis ay ka qabatay ciidamada suudaan ku dhowaad konton qof oo tahriibayaal ah ayaa meedadkooda laga helay gaari nouca xamuulka ah oo ku socdaalayay magaalo ka tirsan gobolka texas ee waddanka maraykanka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig askarta shisheeye ay ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada barawe ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona dhanka kale weerar lagu qaaday kenyaanka duulanka ku jooga deegaanka hosingow haddaan ku horumarno shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxaay habeenkii dagaal ku qaadeen xero askarta kasoo duulay dalka uganda ay ku leeyihiin deegaanka buurcolow oo ka mida deegaanada hoostaga magaalada barawe sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday ciidamada kenya iyagoona duulaanka ku jooga deegaanka hosingow oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda federaalk ayaa weerar hubaysan ku qaaday iskuul ku yaala magaalada muqdisho oo ay wax ku baranayeen caruur yaryar mahad ayaa ka waramaya
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo ganacsato isla socday ayaa isku dayay inay xoog ku dhistaan dhul la sheegay inuu iska leeyahay iskuulka hoyga xamar kaas oo ku yaala agagaarka madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim waxayna arrintaas sababtay in gacanka hadal iskugu jiray xabad iyo dhagxaan uu dhex maro ardaydii iskuulka dhiganaya iyo ciidankii ay soo kaxeysteen nimankii ganacsatada ahaa qaar ka mid ah ardaydii iskuulka iyo maamulaha dugsiyada hoyga xamar ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in xoog looga dhisanayo dhul uu iska leeyahay iskuulkooda ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay maamulaha iskuullada hoyga xamar
maleeshiya beeleed oo joogtay iskuulka gadaashmeel qaybta dambe oo iskuul ka mid ah dhulkii i d a da oo awal noo ahayd xanaanada carruurta meesha ay seexdaan noo ahayd collejka meesha seexdaan oo laba hool oo boqol iyo labaatan cunuqaaday ay noo seexan jireen sidaad la socotaanba ayaa sanadkii horeeto habeen madow toban saac habeenimo ayaa la burburiyey ayadoo ilmihiina argagax la geliyey toban saac habeenimo arday hurday waa garan kartaa qoryo lagu qabtay sariiraha laga daadiyey sariirihiina banaanka lagu soo daadiyey sanduuqyadoodii iyo dharkoodii iyo bugaagtoodii iyo waxoodi dhanna banaanka lagu daadiyey hadda maanta ayay waxay istuseen iskuulka ardayda fasaxa ku jirtaa marka ka faa'iidaysta oo haddeertaa intaad maamulka iyo qoryo qaadatiin meesha xoog ku qabsada oo dhismihiina bilowda ay islahaayeen marka nasiiwaagna meeshu waa meel borin ah oo ilmo ay jiiftaan oo college ah runtii ilmaha aada u naxeen aadna uga dhagaxeen wayna qaadan waayeen
sidoo kale qaar ka mid ah ardayda ayaa iyaguna sheegay inay dhaawacyo ka soo gaareen dhagxaan ay ku soo tuureen ciidankii soo weeraray waxayna intaas ku dareen inay xabad kala daaleen iyagoo qolalkooda ku jira annagoo inta joogno rag gadaal joogaan ah isku dayeen xanaanadaa jiifan jirnay ama qolalkaa jiifan jirnay in ay dhistaan mida ay dilaan iyo mid ay jibiyaanba kulli ol way isku hudi jiraan meesha annagoo joogno xabad ayay nagu bilaabeen dad badan ayaa wax ku gaareen dad badan ayaa wax ku dhaceen dhaxyay soo tuureen dhaxeen dad badanay ku dhaceen dhaxeenkaas waa kaas dad badan waxaa gaareen haacayaa kuleedka boodinka digtaa ka mid ahay annagoo joogna xabada nagu bilaabeen dhagaxaynaga soo tuureen kadib arday dhan dhagax- dhagaxayna la soo dhaceen anaga dhan dhagaxayna la dhaceen dhagaxay soo tuureen dhagax dad badanax ku gaareen qof dakhramaya qof jibiyaan xabadna waana la soo dhaceen anagana wuu soo dhex rideen anaga waa u kala banaanay meeshaan waxunaa ka dhaxaniyey annikaas qollaananees meelaha jiifana meesana qolkiina u dudumiyeen xeer xeegalina dhagaxin xabadanu soo furaan gadkana dhaaye dhagaxina waynu soo rideen annigana meelaha jiifana meesa dhulkamaa jiifeena dooda la xiriirta dhulkan ay isku hayaan nimankan sheeganaya ganacsatada iyo maamulka iskuulka hoyga xamar ayaa ah mid muddo soo jiitamaysay waxaana qolalkii ay jiifanayeen carruurta oo ah qayb ka mid ah iskuulka la burburiyey muddo hadda laga joogo toddoba bilood
munaasabad lagu furayay isbitaalka weyn ee magaalada jilib ayaa ka dhacday gudaha magaaladaas maxamed cali aadan ayaa warbixinta soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid seer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana daahfur u ahayd isbitaalka weyn ee magaalada jilib ayaa ka dhacday xarunta isbitaalka culimo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxgarad ayaa kasoo qaybgalay munaasabadii daahfurka u ahayd isbitaalka sheekh cabdiwaaxid isxaaq muuday oo munaasabadda kelimad kasoo jeediyey ayaa ka hadlay ahmiyadda uu islaamku siiyey cilmiga caafimaadka cilmigan dibbiga iyo ka shaqayntiisa waa makaano aad u weyn fil islaam islaamkana aad buu u daryeelay maxaa jira haddee qof bila'aadan ma jiro ilaa wuu xanuunsanaya cillad unbaa ku imaan qof weligai caafimaad qabo ma jiro waxaan filayaa intanadaan hadda meesha fadhida qofkaas hadda meel unbaa laga hayaa ahmiyadiisa runtii waxaa ka hadlay imaamu shaafic raxmatullahi calayhi cibaaraad aad u kooban wuxuu yidhi alcilmu cilmaan cilmu ladyaan wa cilmu labdaan mana garanaha yidhi laa aclamu cilman bacda alxalaal walxaraam anbal ee afdal min adibbi waa hadal kooban oo imaamu shaafic runtuu kaga hadla caafimaadka walaalayaal diinteenna waa diin shaamil qayb kasta way ka hadashay dibbiga haddii uu yahay maa faradnaa fi lkitaabi min shay agaasimaha isbitaalka ayaa isagana ka hadlay qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka weyn ee degmada jidhiib qaybaha isbitaalka isbitaalku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood bukaan la seexinayo iyo bukaan socod qof daawadii qaadanay dhakhtarkii guud uu weysteynayo daawo qaadanaya tegaya haddaan ku hormaro qaybta bukaan jiifka waxaa ka shaqaynaya toddoba dhakhtar dhakhtarka cudurrada guud general medicine dhakhtarka qallimada guud general surgery dhakhtarka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba daaweynta cudurrada ku dhaca taranka dhakhtarka ilkaha dhakhtarka caruurta dhakhtarka raajada iyo ultrasanka kombyuutarka wax la yidhahda cabduqaadir oo isna ah guddoomiyaha guddiga isbitaalka ayaa sheegay in isbitaalka si rasmi ah loo furay islamarkaana ay bulshadu ka maarmi doonto caafimaadkii ay u aadi jirtay magaalooyinka waaweyn ee dalka anigu waa cabdiqaadir maxamed idriis ahna guddoomiyaha guddiga isbitaalka ee degmada jilib isbitaalkii waa la furay annagaanu lagu wareejiyey isbitaalka wuxuu diyaar u yahay inuu dadka wax u qabto uu shaqeeyo dhakhaatiir fiicanah joogta oo aqoon u leh shay baahra casri ah raajada dhakhtarka lafaha kabniinka wax dhan diyaar waaye dadweynaha waxaan u sheegaynaa inay isbitaalkaas ay ogaadaan ayna u soo talagalaan si waxyaabaha oo awal loo aadi jiray xamar iyo kismaayo iyo meelaha loo aadi jiray looga maarmo qarashkii waxaa ka baaqanaha baabuurta marka insha allah isbitaalkii wuxuu diyaar u yahay inuu dadka wax u qabto shaqadiisana waa uu bilaabayaa mar dhow haddii ilaa yidhaah isbitaalka waa furinaya xafladdii maanta ayaa lagu furay waxgarad munaasabadda ka hadlay ayaa iyagana soo dhoweeyey furitaanka isbitaalka weyn ee magaalada jilib alla subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan u mahadnaqaynaa maamulka islaamiga ee waxaan ka codsanay annagoo ku hadlaya afka nuqubada jubbooyinka dhammaan inna loo furo cusbital weyn oo ummadda anfaca maamulka islaamiga wuu ka soo jawaabay jawaabtii hadda haynaa iftitaxa maanta aan u fadhinno cusbitalka guud ee degmada jilib agaasimihii wuxuu ku hadlay waad maqlayseen wixiisaba u dhammaystiran yihiin waxa aan magaalooyinka kale laga helin ayaa cisbitalkan laga helaa marka waxaan rajaynaynaa macnaa aad macnaa aan u soo dhowaynaynaa haddaan nahay odayaasha aadna waa ugu faraxsannahay ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay ciddii wax la baxday iyo ciddii muruq iyo maskax ku bixisay inuu ilaahay jannaturfirdows oo aclaa uu ka baraabiyo ayaan u rajaynaynaa dhaktar xanafi cabdi sheekh aadan ayaa isna sheegay in wax aad loogu farxo ay tahay in isbitaal guud laga furo degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waa wax aad iyo aad loogu farxo isbitaal baaxaddiisa ay aad iyo aad u weyn tahay qalab casri ah oo weliba qaali ah in ummadda loo keeno si loogu daryeelo caafimaadkooda way ku mahadsan yihiin allana ha ka abaal maray subxaana wa tacaala ummaddii hantidaas bixisay dadkii ka shaqeeyey ee intaa dhismo iyo qalabeyn iyo ka shaqaynayey iyo dadkii fikradda keenay in halkaan isbitaal ummadda looga dhiso intaba ilaahay subxana wa tacaala ajri xasanad ha ka siiyo camalkoodna ikhlaas allah uga dhigo maalinta qiyaamikii anfaan allah ka dhigo subxana wa tacaala waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla oo munaasabadda soo xiray ayaa ka hadlay ahmiyadda uu bulshadu u leeyahay isbitaalkan awalan dhammaan ummadoo dhan qalbigooda ayaa ku xasilay maadaama horay aanan loo haysan isbitaal micnaha saan oo kale u qalabaysan dhismahan oo kale leh horay looma haysan marku waxa weeyaan dadku hadday xanuuna iyo wax ay la soo dariyaan walwal iyo walbahaar iyo xaggee u qaadaa ayaa laga fikri jiray laakiin maantay idmiinaan iyo istiqraar waxa weeye qalbiga ayaa la helay maadaama isbitaalkan ilaahay subxaana wa tacaala uu noo suurtageliyey waxaa kaloo maantay aan helnay qanaaco taama dhammaan inta meesha fadhisa iyo inta maqanba waxaan ku qanacsannahay waxa meesha ka jira iyo waxaan indhaheenna aan ku aragnay saas oo kale waxyaabaha aan ka faa'iidi doono waxaa ka mid ah in qarashkii caafimaadka ummadda uga bixi jiray inay waxa waye u baaqanayso qarash badan baa bixi jiray meelo badan baa la aadi jiray dibaddaa la aadi jiray xataa wax kale iska daayay muqdisho iyo meelahaas dadku markay aadaan aad iyo aad bay usoo dhibaatoon jireen kumanaan kun oo dollar baa kasoo bixi jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay uga haqabtiri laheyd waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bani aadamka sida caafimaadka iyo tacliinta war ku saabsan dowladda federaalk oo qiratay inaysan waxba u haynin dad ay u gacan haatisay oo ay u oday xero barakacyaal ah ayaan idiin soo wadnaa balse markaana aynu aadno dhanka iyo waddanka maraykanka ku dhowaad konton qof oo tahriibayaal ah ayaa meedadkooda laga helay gaari xamuul ah oo ku socdaalaya magaalo ka tirsan gobolka texas ee waddanka maraykanka dhacdadan ayaa waxay ka dhacday magaalada san antonio ee gobolka texas ee waddanka maraykanka waxayna timid ka gadaal markii uu dab qabsaday gaari nuuca xamuulka ah kaas oo siday dad fara badan oo tahriibayaal ah goobta uu gaariga dabka kula qabsaday waxaa gaaray ciidamada booliiska iyo kooxa ka tirsan kuwa debdemiska waxaana gaariga laga soo saaray ugu yaraan lix iyo afartan qof oo meedad ah kuwaas oo dhammaantood la rumaysan yahay inay yihiin dad ka soo tahriiba waddamo ay ka mid yihiin mexico sarkaal loo hadlay kooxaha gurmadka ah ee goobta gaaray waxa uu sheegay in dhaawacyo gaaraya lix iyo toban qof oo afar ka mid ay carruur yihiin loola cararay cisbitaal ku yaala magaalada dhacdadan ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maraykanka iyo sidoo kale mexico wasiirka arrimaha dibadda waddanka mexico waxa uu sheegay inuu ku wajahan yahay goobta uu dabka ka kacay islamarkaana ay ku geeriyoodeen dad ka fara badan waxa ay magaaladani waddanka mexico u jirtaa laba boqol iyo konton kilomitir waana magaalo ay cimiladeedu kulushahay xiliyada xagaaga dowladda federaalk ayaa qiratay inaysan waxba u haynin dad ay u gacan haatisay oo ay u oday xero barakacyaal ah iyadoona dadkaas lagu korcunayo dhaqaale warbixinta waxaa soo jeedinaya maxamed amiin madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay magacaabay ergey isaga ka wakiil ah kaas oo la sheegay inuu ka shaqaynayo sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen magacaabista ergeyga ayaa waxa ay dadka qaar ku tilmaameen gadaalka gaarnimo maxaa yeelay waxay dowladda federaalku indhaha soo kala qaaday xilli muddo shan bilood ah ay dalku ka jireen abaaro iyaduna ku mashquulsanayd khilaaf iyo doorasho taa beddelkeeda dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddo ka badan afar bilood si joogto ah loogu qaybinayay deeq kala duwan oo raashin u badan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah ergeyga la magacaabay ayaa durbadiiba waxa uu shaaca ka qaaday in hawshan gurmadka loogu yeeray ay ka hoos jiraan mashaariic badan oo macnaheedu yahay in lacago badan lagu dulcuno dadka deegaanadoodii iyo beerahoodii laga keenayna looga sheekeeyey in raashin la siinayo waxa uu sheegay in dowladda federaalka aysan wax lacaga u haynin dadka xeryaha loo oday saas oo ay tahayna ay jiraan lacago la masuq maasuqay iyo kuwo iska dabawareeg galay oo la leeyahay nidaam ayaa la marsiinayaa dowladda qasnadeeda wax ku jiro hadda xukuumaddii hadda xilka degis hal milyan baa la qaatay markay dhisayaan guddiga gargaarka boqol kun keliya ka keeneen xukuumadda hadda xilkeeda ma haynay dhehen boqol kun keliya ka keeneen marka dowlad soomalia ma haysato madaxweynaha xafiiska la wareegay hadda la wareegan inay waxayaan anaaba ogina hayninba maba lahaayaba hadda lacagtii laga aruuriyey musharaxiinta oo ani aan ka mid ahaa oo hal milyan iyo lix boqol oo kun gaaraysay iyo laba kun iyo lix iyo tobankii doorashadii ahayd haaf ka mida lagu celiyey dadka abaara saan oo kale abaar u jirta ciidan waad la socotaa ilaa hadda waa lagala'yaha lacagtii halkii milyan lixdii boqol ciddadaan ciddii lagu wareejiy waa baarlamaanka iyo labada aqal iyo guddoonkooda waay sidoo kale waxa uu ka waramayaa caqabado badan oo istabayaala oo xitaa haddii raashin la keeno hor istaagaya in wax laga siiyo dadka xeryaha loo ooday waana kan isagoo ka sheekeynaya caqabadahaas
waxna dadka gargaarka noo keenay qayb ay kule dadka markay kuusoo gurmadaan waxaa laga yaabaa inay iska keenaan doomo maraakiib ma gaarsiisano intaa hadda arkay laakiin looma raashin ah in lasoo xiro markiiba gargaarkii markii la keenay laakiin aan la sii diyaarinin qaabkii sidii lagu qaybi lahaa intaba aad waxaa loo adkeeyey qaabka canshuur dhaafka gargaarka bini aadamka oo ilaa iyo waxaa laga yaabaa markaan la fadhiisay qaramada midoobay ama hay-adaha kale kala duwan waxay dhaheen dowladdii ugu dambeysay xasan sheekh canshuur dhaafka wuxuu naga qaadan jiray toddobaatan iyo laba saac laakiin dowladdan hadda laba kun iyo toban iyo todobankii waa sida uu ii sheegay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay james wan wuxuu dhahay laakiin dowladdan laba kun toban iyo toddobadii ilaa hadda inaa canshuur loo dhaafo gargaar bini-aadanimo waxay qaadataa uu yidhi labaatan iyo toddoba beri nin oday ah oo ka mid ah dadka ka soo hayaamay baadiyaha islamarkaana dhab u qaatay baaqa dowladda federaalk ayaa cabdiraxmaan cabdishakuur hortiisa ka caddeeyey in kaamamku ay samaysteen dad mangafayaal ah oo waddada u taagan wixii la siiyo barakacayaasha xamar ruug xamar waala ruugo reer koonfur galbeedu maamulada oo maamulada horta may jaree naftiga unma aragna qaba in ay dadkii intu roogay waddada may suubsaday magafayaal un suubsaday magafe yaa hor suranyu magafaha see lanka qaado karo haddii lankigeekiye hay-ad anseeta oo hay-addii magaca ka qorto beri kaasiida laba sugaya boqol ma jirta kontuga habiyaaley haddii kale wal marka helaas lankii nefa haysa kontuga hadda dhiibee nef baa haysa ama lanka aan koorreey badan baa isleeya la siiya see caqabaa gudub karo magafaa see lanka reebo karo cabdiraxmaan cabdishakuur ma inkirin mangafayaasha ka jira kaamamka iyo sida mashruuca looga dhigtay dadka in laga soo wado tacbashada beerahooda iyo kuwa ay duruufta baday abaartu laakiin waxa uu sheegay inaysan wax sidaa usii buuran aysan ka qaban karin dhibaatada mangafayaasha magafaha sax waay dhibaatooyinka aan soo aragnay ka mid tahay magafa waa jiraa kaamamkay fadhiyaan waa dhooban yihiin meel kastay joogaan kaamamka qaarkood magafanimaa loo abuuraa laakiin hadda annaga culayska iyo caqabadaha baaxaddana hor yaallo tiradii ka bateen intii aan wax ka qaban karno ugu muhiimsana hadda aan rabnaa inaan xoogga saarno ma jiro raashin badan oo hay-aduhu keeneen laakiin waxaa jira raashin yar oo doonyo ku yimid oo imaaraadku carabtu keeneen cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana sheegaya in ilaa iyo hadda aanan la qaybin raashinkaas sababo la xiriira caqabado ka hor gudban waa yaalaan ha raashinkii imaaraadka keenaa weli yaalla markaan weydiinay wasaaraddii iyo wixii waxay leeyihiin awoodaan ku qabayna ma hayno awoodda waxaa waaye dee ama inaad diyaarad ku qaaddo waay raashinka ama inaad gawaari aad ku qaaddo marka qarashkii lagu bixi lahaa ma haynay leeyihiin oo lagu qaybi lahaa arrinta ugu halista badan ay hay-aduhu ku hayaan soomaalida ayaa ah in dadka ay ka soo saaraan baadiyaha islamarkaana keenaan magaalooyinka si looga tago tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana sheegaya in hay-adaha qaramada midoobey ay ku guulaysteen inay baadiyaha ka soo barakiciyaan saddex milyan oo qof dhowrkii jeer ee ugu dambeeyey ay abaaruhu dalka ku dhifteen haddii marka abaar kasta ay hal milyan noo timaado abaar kasta hal milyan timaado hadday markaa tobankii hadda abaareed labaiyo tobankii abaareedee dhacday waxay keen saddex milyan ay keentay hadday sii socdaana inta kalena waa ka imaanaysaa baadiya oo haddeertaa sax waaye dadkii lacagay magaalada ku siinaho dadkii inay noqdaan xoolihii tabcadaan ninka jooga baadiyaha laga soo bilaabo mudug ilaa iyo galgaduud xagga usii soco ilaa iyo gey ilaa iyo sool iyo sanaag ilaa hargeysa gey baadiyaha dadkii ku noolaa ilaa iyo nugaal haddii magaalada lacag lagu siiyo laba boqol oo doolar saddex kaar afar kaar la siiyo way adkaanay inuu ku noqdo arigii iyo xoolihii inuu ku noqdo waa adkaanay marar badan ayay aqoon-yahanada soomaaliyeed ka digeen halista ku hareeraysan gargaarka ay sheegayaan dowladda federaalk iyo hay-adaha shisheeye waxaana maanta ay marayaan xilli ay dowladda federaalk qarinayso halisyahaasi iyadoona weliba doorkeeda ka qaadanaysaa warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda itoobiya ayaa xukun daldalaadah ku fulisay maxaabiis ay ka qabatay ciidanka suudaan milatariga itoobiya ayaa xukun daldalaadah ku fuliyey maxaabiis ka tirsanaa ciidanka suudaanna way ku qabteen dagaalo dhowaan ka dhacay deegaanada xuduudda ku teedsan wasaaradda difaaca suudaan ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in toddoba ka tirsan ciidamadeeda la dilay safiirka itoobiya u fadhiya magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay baarayaan qaabkii ay wax u dhaceen shalay ayay ahayd markii warbaahinta suudaan ay sheegtay in itoobiya ay laysay maxaabiis si ay ku qabatay dagaaladii ka dhacay mandiqada alfashaqa warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaynta